أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan raxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo dagaalka u dhexeeya iiraan iyo yuhuudda ayaa toddobaad jirsaday iyadoo labada dhinac ay isweydaarsanayaan gantaalla culus ra-iisul wasaaraha xabashada etoobiya ayaa lagu weedeeyey in uu si gaar ah u horinayo colaadaha ka jira dalka etoobiya howlgallo qorshaysan oo lagu beegsaday saraakiil iyo maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan ayaa saacadihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan uga dhacay wilaayaadka bakool iyo gedo kulan ay barbar socotay dowro sharci ah una dhexeeyey mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay iyo beesha eelay ayaa ku soo idlaaday deegaan hoostaga degmada buuraakaba wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa dowro sharci ah u qabatay howlwadeennada maktabka diiwaanka sakawaadka ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kadib kulan ballaaran oo ka dhacay degmada buuqa qable ee xarunta wilaayadaasi ardayda madarasada alqamar ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka buurdhuxun leh ee wilaayada islaamiga ah ee bakool wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa soo bandhigtay askari taa'iba ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran dagaalka u dhexeeya iiraan iyo yuhuudda ayaa toddobaad jirsaday iyadoona labada dhinac ay isweydaarsanayaan gantaalla culus sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen marwaan maxamed dagaalka u dhexeeya dowladda iiraan iyo maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa galay maalinkii tobanaad oo xidhiir ahaa iyadoo ciidanka sahayanada ay sii wadaan duqeymaha ay ka geysanayaan dalka iiraanna halka xukuumadda dahraan ay iyaduna maanta qaaday weeraro aad u xooganna barqadii maanta ayaa magaalooyin ay ka mid yihiin talaabiib iyo biiro sabca waxaa laga maqlay qaraxyo aad u waaweyn oo ka dhashay sawaariikh yiriday iiraana mid ka mid ah gantaalada ayaa haleelaya cisbitaal lagu magacaabo sorooka kaasoo lagu dabiibo dhaawacyada ciidanka yuhuudda ee ku soo dhaawacmay dagaalka magaalada khaza bayaan ka soo baxay ciidanka kacaanka iiraan ayaa lagu sheegay in ay beegsadeen xarunta sirdoonka ciidanka yuhuudda oo ku dheganayd cisbitaalka sorooka kooxaha gurmadka deg dega ah ayaa sheegay in in ka badan lixdan ruux oo yuhuud ah ay ku dhaawacmeen halka dadka qaar ay weli ku xayiran yihiin dhulka hoostiisa dhanka kale duqeymo culus ayaa ka socda magaalada dahraan ee caasimada iiraan iyadoo warar soo baxay ay sheegayaan in dowladda maraykanka ay isku diyaarinayso inay ka qayb qaadato dagaalka mahadsanid marwan ra-iisul wasaaraha xabashada etoobiya ayaa lagu weedeeyey in uu si gaar ah u horinayo colaadaha ka jira dalka etoobiya walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo eegaya mid ka mid a siyaasiyiinta etoobiya islamarkaana xil sare ka soo qabtay xukuumadda abiy axmed ayaa eedeymo culus oo gelgelay dalkaasi u jeeday hogaamiyaha dowladda xabashida etoobiya wasiiru dowlihii hore ee xukuumadda abiy axmed gaalka lagu magacaabo tee dendia oo waraysi hadalhayn badan dhaliyey siiyey warbaahinta hon conversation ayaa ku eedeeyey abiy axmed inuu yahay maskaxdii ka dambeysay horinta dagaalkii tigree sidoo kalena ku howlan yahay qorshe lagu baabi'inayo qoomiyadda amxaarada taya dendiya oo horey uga tirsanaan jiray dowladda deegaanka oromada iyo wasaaradda nabadda ee federaalka etoobiya ayaa ka shafay hadallo sir ah oo abiy axmed uu sheegay muddadii uu xilka ka hayay xukuumaddiisa waxaana uu yidhi markii aan wada hadalnay abiy wuxuu igu yidhi waxaan baabi'inayaa amxaarada horey ayuuna ka bilaabay waxaa kale oo siyaasigani faahfaahin ka bixiyey kulan ka dhacay magaalada nasaret ee etoobiya sagaaliyo labaatankii luulyo labada kun kow iyo labaatan wuxuuna sheegay inuu abiy axmed kulankaasi kasoo qayb galay isagoo xiran dareeska ciidanka halkaasna uu ka jeediyey hadallo naxdin leh oo ku saabsanaa dagaalkii ka socday gobolka tigre waxaana uu yidhi isagoo arrintan ka hadlaya wuxuu abiy axmed nagu dhahay jabhadda xoreynta tigreegu waxay hadda u socdaan gobolka amxaarada annaga ayaan u dirnay si ay u burburiyaan gobolkaasi ha u malaynina inay awoodoodu tahay annaga ayaan horinay dagaalka tigree annaga ayaa jabhadaha ku dhiira gelinay inay weerar ka fuliyaan sidoo kale siyaasigani waxa uu carab baabay in abiy axmed uu goobtaasi ka jeediyey erayo qiraal ah oo si cad u muujinaya inuu raalli ka yahay musuq maasuqa ku dhex faafay dowladda isagoo ku taliyey oo keliya in saraakiishu ay hoos u dhigaan dhaca iyo musuqa ay ku howlan yihiin taya dendiya waxaa kale oo uu ku eedeeyey maamulka adis ababa dilka madax dhaqameedyo oromo ah oo bishii diseembar labada kun kow iyo labaatankii lagu laayay gobolka shawa ee ismaamulka oromada kuwaas oo uu sheegay in dilkooda uu amray abiy axmed eedaasina ay xukuumaddu dusha uga tuurtay jabhadda o l f ee xoreynta oromada sidoo kale kulan ka dhacay gobolka oromada sanadkii labada kun saddex iyo labaatan ayuu siyaasigani sheegay inuu abiy axmed isugu yeeray islamarkaana uu duldhigay amaro naxdin leh waxaana uu sheegay in hadaladii ra-iisul wasaaraha ay ka mid ahaayeen markaad qof dilaysaan aamus oo dil ha u ogolaanina warbaahinta inay maqasho taya dendiya ayaa ka soo jeeda qoomiyadda oromada waxaana uu muddo dheer ku jiray saaxada siyaasadda islamarkaana uu ka tirsanaan jiray xisbiga abiy axmed ee barwaaqo balse haatan waxa uu ka mid yahay xubnaha ugu cadcad ee mucaaradka waxaana labada kun saddex iyo labaatankii loo taxabay xabsiga oo uu ku jiray muddo ku dhow hal sano mahadsanid cali yare howlgallo qorshaysan oo lagu beegsaday saraakiil iyo maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan ayaa saacadihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan uga dhacay wilaayaadka bakool iyo gado ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgal gaar ah ka fuliyey afaafka hore ee degmada waajid halkaas oo ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wadeen maleeshiyaadka murtadiinta howlgalkaasi waxaa lagu dhaawacay saddex murtad oo mid ka mid ah uu yahay sarkaal taliya unugah dhanka wilaayada gado howlgal qarax ah oo ay ciidamada mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay ka fuliyeen agaarka xerada maleeshiyaadka ridada ay ku leeyihiin degmada ceelwaaq ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo la socday mooto waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah kuwaasoo lagu kala magacaabi jiray ibraahim faarax timacadde nuurkey iyo abshir kulan ay barbar socotay dowro sharci ah una dhexeeyey mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay iyo beesha eelay ayaa kusoo idlaaday deegaan hoostaga degmada buurakaba sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman kulankan oo ahaa mid aad u ballaaran dhowaan waxa uu ka dhacay deegaanka bisiqacde ee hoostaga degmada buurakaba ee wilaayada islaamiga ah ee baay kaasoo u dhexeeyey mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ee bahay iyo beesha eelay oo ka mid ah beelaha dega wilaayadan waxaana looga hadlayey qodobo dhowra oo ay ka mid tahay ka qayb qaadashada jihaadka iyo midnimada beeshan kulanka waxaa ka horeeyey dowra sharci ah oo socotay muddo ku dhow toban maalin ayna ka qayb qaateen dhammaan nabadoonnada iyo hoggaanka beesha eelay oo isaga kala yimid deegaanada ay ka degto wilaayadan muddadii ay wada joogeen labada dhinac ee waa maamulka wilaayada iyo beesha eelay waxaa lagu ballamay dhaqangelinta wixii laga wada hadlay gebagabada kulanka waxaa ugu horeyn madasha ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada beesha eelay kuwaas oo soo bandhigay qayb ka mid ah duruustii ay qaateen magacay oo ah maxamed xaaji madsuur oo ka tirsan beele eelay degmada buurhakaaba oo ka tirsan gobolka baay dowladiina socotay isbuucan ciidanka faydni culamadiina jeediyaasin kheralasi may kale codsadaan kale meelaas dowladaas niziyaada nin kordhi maasha allah dowladda walaanku faydnaya makamadow axaadiisan maasha allah laa xulay magagay siidow gaadeedalyow dowladdii ma aragnay oo wakhtiyaagun degmada buuraxakaba ninka socti oo geega gunaanid ye-eyi insha allahu mayba ilaahay ka rajeeyane initan too kasii wanaagsan kalena nin qobado oo walbadana kaka faa'idnay oo kamid eh axaadiisa badan oo meeluna ninka sheegay walaalaha ninka agriyana may ballanaa ilaahay kheyr anka bedele insha allahu may wahaa xadiidka kamid ah abu hureyra laha ka weri can abi hureyrata radiallahu canhu qaala qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay u soo leeyey laa taxaasaduu inis hasadeen walaa tanaajashuu inisku fuurideen walaa tabaqaduu iniska dherifteen walaa tadaabaruu iniska dubur jeedideen walaa yabiica bacdukum alaa beeci bacdin beecigin qaarkan qaarka kale becishe ay gadanay wakuunuu ahaadaa cibaadullaah ilaahay addoomashay ahaadaa ikhwaanan oo walaale ah almuslim akhulmuslim laa yadlimuhu mudulmiyow walaa yakhdulhu maxoojiyow walaa yaxqiruhu maxaqiraw
madiana odayaalkii reer eelay guud ahaan madiana dowladana ninka qobaday bisigcadda oo wakhtiyaalkuna nin soodaati insha allah gebagebadii hata geeg ilaahayna deersiin kama hadayaan macalin maxamed cabdi ibraahim eleere odayaalka reer bohoraad gaar ahaan ka mid ahaa dowladii wakhtiyaalkanta ninka socotay midii hata weli oo wali faa'iide una dadka xalna iyo adaan walaha kasii qobada maybaa ka mid ahaa alxadiidu athaamin wathalaathuun can abi xaatim almusaniy radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama idaa jaa'akum man tardowna diinahu wa khuluqah idaa jaa'akum haddiisinkooy qof man tardowna isanka raadlanagdaasan diinahu diinsha iyo wa khuluqahu dabacadiis yoonay dhaqanshay fa ankixuu nguuriyahu dhankaas nguuriyi ilaahe tafcaluu haddii in samayn arrintaas anfaalna takun mayba ahaadateed fitnatun fidno oo fil ardi ardida dhexdii ah iyo wa fasaadun fasaad ugu dambeenna waxaa goobta ka hadlay suldaan aadan isaaq isagoona ka qaybgalayaasha kulanka ku adkeeyey dhaqangelinta wixii lagu balmay iyo gaarsiinta cilmigii ay barteen dadka ay mas-uulka ka yihiin walaalihii dowladdan waxaa gabagaaday walaayada inkasarayta waaligeyn abu jacfar xafidahumullahu iyo maxaafadada jazaakum allahu khayran walana may kala siin sheegahiin kitaabkan ee la akhriyahiin cashar badan dowlad badan tada beri amala la roogi dowladii walka gabagabee la eray madi inta la kooyay axaadiistaas iyo anay kuta malkaasaan walaalnyaji waa jubli kolka lahaa guudan onan hujinay ogan maalinta gaam ilaahu waxe dadka adiga masuul hayta ma in sheeg dangal eray akhriartay walmaadi isku fujiidi onon mayna noo fada yihiin dadkii noo dambay una deersan mas-uuliyiinta inkasarayta lahawadi inta la sheeni lankasta mas-uula ku hoosay may la fada yihiin farmiinga lahaseen fara yihiin farmiintalahasen bare ma etan walaha wal inta ku sheentan in tolkan jeetan tolkoolma doona hoolala inin jeetan hayaan may la fada yihiin diinkan la deersan la fada samadoonka lan sheeg samadoonkana mayn sheegay tolkeen sheege meelin huji layska oogi hoobolen laka bari dadbar waayto maalinta gaaba jar mayba rajeynahe mas-uuliyiinta inta koyta mayba ka codsaday gaar aha anmadi mas-uulkan sin ahaa in umutun siisin walaay beesadii dadla saaran jeesen diinkun walaanyasin dhiiban halin jeey taas dardaaru tan kale he walalka sheegay qabiilu qabiilna he walka saafin latacaarafu qabiilka sheegda ku taaba meeshaan latacaarafu wala reerita unuun he si kalan bedelna bahal wala ku saad waaysan qabiilo ama toor martay waqta tir roog waqtul jihaad eelay hoob leer magaalada buura kabinka jeelna hada buura ka warna gaali haysa qabiil hoob wala wala fadi hata buur ba tanga ah eelay meel fadaa in buur lan ku jeelan badan ma ah horta lagu kiwalna fadaa kulamada inta badan dhexmara mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ee baay iyo qabaa'ilka dega wilaayadan kaasoo inta badan diiradda lagu saaro midnimada beelaha iyo in kaalinkooda ay ka qaataan jihaadka ka socda bariga afrika mahadsanid abu ayman wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa dowlo sharci ah u qabatay howladeennada maktabka diiwaanka sakawaadka ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kadib kulan ballaaran oo ka dhacay degmada buqa qable ee xarunta wilaayadaasi sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen cabdulqani maxamed waa kulan ay barbar socotay dowlad saddex maalin socotay una dhexaysay howlwadeennada maktabka sakaawaadka wilaayada hiiraan mas-uuliyiinta wilaayada iyo mas-uuliyiin ka socday maktabka dhexe ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab intii ay socotay waxay howlwadeenadu ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah muxaadaraad iyo tawjiihaad caam ah gabagabada kulanka waxaa kelimad qayim ah oo u badneed dardaaran ka jeediyey waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan khiyaari qodobka kale oo aan rabo qayban aan ka xusi waxa weeye tacaamul maca annaas wa shacuur bilmas-uuliya dowladnimadu hadda hadda dowlad meeshaan dowlad baa ka jirta waxaa laga wadaa dad meel joogo niman meel ku jir jiro madax maa laga wadaa maxaa laga wadaa meesha dowlad heblaaya marka lagu leeyay maxaa laga wadaa maamul niman qiyaadaha meel fadhi maa laga wadaa maya dhe dad badan dad meel degan dad meel degan oo maamul laha laga wadaa yaa inay dowlad mutaan xaq u leh oo mudan muslimiinta dheh gaalo maa u leh in dowlad lala noqdo oo ummadee la maamulo oo nidaam uu jiro oo kala dambayna jirto oo amni la sugo oo shaqo la qabto yaa xaq u leh islaamkaa leh muslimiintaa leh gaalo xaq uma leh yaa waxa aad maamulayso oo la matalaya maxay yihiin dad ma tahay yaa adinka maxaa u dirsantihin hadda ariga dhahay iyo geela iyo waxaan waxaan ma u dirsanidiin adinka waxaan wax yaroo juzi a weeye waxaa u dirsantihin mujtamac risaale la gaarsiinaayo oo diin la gaarsiinaayo oo nebi maxamed risaaladiisa la tusaayo oo naxariista nebigeenna la tusaayo oo turidda nebigeenna la tusaayo oo qaabka nebigeenna sharcigiisa u ahaa wax lagu tadbiiqinaya la tusaayo oo la soo dabcinaayo qalbiyadooda lasoo kasbaayo la keenaaya waxaas aad ku dirsanta nin daaci ah oo risaalo wado oo ummad matalaya noqo atacaamul maca annaas ma isfahan intaas ashucuur bilmas-uuliya adu maxaad matashaa waana inta aan sheegaynay bay dhex meeraysaa ikhyaarey ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwii waxa ay loo abuuray oo ilaahay uu ka rabo kuwi garta oo ku dhaqma allah naga dhigo shaqada aad ku aadan tihiin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala idinku addoonsaday walaalihiin muslimiintana idinku tirsadeenna gaar ahaan meesha maanta aan joogno hiiraan aad ugu aadan tihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala furayaasheeda fiican ha idin siiyo dadka qabuul allah idin geliyo waxaa dhankooda ka hadlay kulanka raggii dowladda loo qabtay iyagoona bacdallaahi u mahad celiyey mas-uuliyiintii dowladda usoo qabanqaabisay sidoo kalena ballanqaaday inay si wanaagsan u gudaan doonaan waajibaadka loo igmaday ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaala halkan waxaa noogu soo gebagaboobay dowro ama kulan wadatashi oo saddex maalmood ah oo loo qabtay mas-uuliyiinta iyo dhammaan caamiliinta maktabka zakawaadka ee wilaayada islaamiga ay hiiraan kulankaas oo lagu qaatay tawjiihaad fara badan laguna horumarinaya camalka insha allahu tacaala ilahay waxaan ka rajaynaynaa sanadkii lasoo dhaafay kun afar boqol afartan iyo lixdii waxay noogu soo dhammaatay khayr iyo wanaag ayay noogu soo dhammaatay sanadkan cusubna annaga oo fulinayno awaamiirta ka timid maktabka sare insha allahu tacaala annagoo fulinayno inaan si fiican u shaqayno ayaan rajaynaynaa tawjiihaadkaasna aan ku camal falno jazaakum allahu khayran annagoo ka soconno muxaafadaad kala duwan oo ugu tashanayna camalkii macnaha maaragtay ilaahay uu nagu addoonsaday annaga waxaan ku aadannahay islaamnimada waxaa lagu dhisay rugni shantii arkaan shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah wa iqaami asalaat wa iitaa'i azakaat annaga marka waxaan meesha iskugu imaannay rugni min arkaan alislaam ah ee macnaha rugnigii zakada ah allahna nebigiisa wuxuu ku leeyahay salawatullahi calayhi wasalaam wuxuu ku leeyahay khud min amwaalihim sadaqa ayuu allah ku leeyahay amarkaas marka sidaa uu nebi moxamed allah ku leeyahay ayaan annaga kuulankeenna uu ahaa waxaan marka u mahad celinaynaa dhammaan ragga micnahan ila midkaa ee ka soo qayb galay muxaafadaadka gobolka kala duwan ka socday ee ka soo qayb galay fadhigan maalmahanna ayaan micnaha maaragtay fadhinay waxaana loogu tashanayay sida lagu horumari lahaa rugnigan ilaahay maaragta nagu addoonsaday waxaana diyaar u nahay qof kastoo annaga naga mid ah waajibkaas saaran inuu ilaahay maaragtay u kaashado waajibkeennana aan gudanno allah ayaa ku mahadsan annagu waxaanu nahay howlwadeennadii ee maaragtay gobolka hiiraan degmooyinka ama muxaafadooyin kala duwan ka kala yimid khaasatan muxaafadada aan ka socdo waa degmada halgan oo ilaahay subxaana wa tacaala nasiib igaga dhigay inaan ka noqdo maaragtay shaqaalo diimeed ilaahay subxana wataala ayaa ku mahadsan intaa markaan kasoo gudbo intaan maalmihii meeshaan aan joognay waxaan ku qaadanay duruus oo kala duwan oo dhinacyo badan taabanayo ilaahay subxana wa taala ayaa ku mahadsan maaragtay sidoo kaleenta waxaa ku mahadsan culimadii maaragtay juhdi nagu bixisay maalmihii halkaan aan joognay waqti ingelisay cashiro soo diyaarisay inagu dul akhrisay ilaahay waxaan weydiisanaynaa in maaragtay kuwii sidii wax loogu dhiibay wax u guta ilaha inuu naga dhigo waxaa ugu muhiimsan ee maanta waxa weeyaan halkan isugu yimid waxay aheeday in maaragtay sanadka cusub shaqadiisii si sidii sanadkii hore oo kale maaragtay loosii labajibaaro oo loo wado sakada maaragtay shaqadeedii iyo nidaamkeedii in maaragtay lasii hormariyo oo qof walba faqriga islaamka ugu aadanaa oo ah maktabkan isaga inuu maaragtay sii hormariyo dowradan ayaa qayb ka noqonaysa dowraadka sare loogu qaadayo garaadka iyo wacyiga howlwadeennada maktabka zakaawaadka ee sanad waliba xilligan oo kale ay qabtaan maamulada islaamiga ah ee wilaayaadka dalka mahadsanid cabdulqani ardayda madrasada alqamar ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka buurdhuxun leh ee wilaayada islaamiga ah ee bakool sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan xilli subax ah saacadduna ay ku beegneed laba-iyo tobankii qadar soddon daqiiqo oo subaxnimo ayaan booqasho gaaban ku gaaray madrasatulqamar oo ka mida madaarista nidaamiga ah ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool ee ka furan magaalada buurdhuxun leh xilligii madarasada aan tegayey ardaydu waxay ahaayeen kuwo taagan oo saf dheer ku jiray wiilasha gooni ayay u taagnaayeen iyagoo wata yuniform gaar ah oo madarasada lagu dhigto halka gabdhahana ay gooni u taagnaayeen iyagoo wata xijaabo gaar ah oo madarasada loogu talagalay waxay ardaydu samaynayeen bandhig cilmiyeed qiiro badan qalbigana taabanayay waxay soo bandhigeen duruus kala duwan oo isugu jirtay diini iyo maadi oo madarasadu ay ka barteen haddaba aan idiin soo gudbiya qeybo ka mida bandhiggaas adinkana ila dhagaysta kam aqsaamulmiyaahi wamaa humaa yanqasimu lmiyaahu ilaa qismayni humaa ماء طهورا وهو الماء الباقي على خلقته ماء النجس وهو ما تغير بنجاسة اذكر أفعال المكروهة في الصلاة هناك أفعال المكروهة في الصلاة منها الالتفات رفع البصر إلى السماء التلثم ابتراش الذراعين في السجود تشبيك الأصابع وفرقعتها ما هي الأوقات التي ينهى عن الصلاة التطوع؟ الأوقات التي ينهى عن الصلاة ثلاثة من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها عندما تتوسط الشمس في وسط السماء إلى أن تزول من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهيات يفردوه أخرج في مقال مضى من ظهري أدم ذرياته كذري وأخذ الأعداء عليهم أنه لرب معبود بحق غيره ما معنى عما يتساءلون معنى عما يتساءلون استفهام إنكاري عن أي شيء يتساءل كفار قريش من أمر القيامة أو البعث ما معنى النبأ العظيم معنى النبأ العظيم الخبر الهائل وهو يوم القيامة ما معنى الذي هم فيه مختلفون معنى الذي هم فيه مختلفون فمنهم مصدق ومنهم مكذب ما معنى سرابا معنى سرابا مثل السراب الذي يظن من يراه من بعد أنه ماء وليس بشيء أنا أريد في هذا اليوم أن أسألك سؤالا تتعلق في التوحيد هل أنت مستعد؟ نعم اطرح ما لديك ما هو التوحيد؟ التوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة كم أقسام التوحيد؟ أقسام التوحيد ثلاثة ما هو التوحيد الذي أقر به الكفار؟ التوحيد الذي أقر به الكفار هو توحيد الربوبية ما هي العبادة؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة اذكر بعضا من أنواع العبادة ومن أنواع العبادة منها الدعاء الصلاة الجهاد في سبيل الله الحج الصوم Let me start the name of Allah, most gracious, most merciful, peace of Allah be upon you.
Upon you too.
After that greeting, I am very up to standing in front of me. I want to make baractives with you. Okay, who are you, my brother?
I am fine, my brother. What's your name?
My name is Mustafa, and you?
My name is Abdurrahman. What's your nationality?
My nationality is Somali.
So am I, wh- where does Somalia locate?
Somali locates on the Horn of Africa.
What is the capital city of Somalia?
The capital city of Somalia, Mogadishu. How many months are there in the year?
There are 12 months are there in the year.
Can you tell me their names?
Yes, I, ca- I can tell you.
Tell me.
January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December.
bandhigga ardayda kadib waxaan xafiiskiisa kula kulmay maamulaha madarasatul-qamar isagoona faahfaahin ka bixiyay shaqada madarasada ardayda dhigato iyo waxyaabaha madarasada lagu barto مدرسة القمر الأساسية والإعدادية يلا رمارنا ولبا وا دكسي هوس إيو دكسي دحياكو كوبنت مدرسة استاس ما يبقى دكداس أرضي لما بقل يولا جر أيا دكداس ما شاء الله إلهي سبحانه وتعالى أنا كما هسان هدول برشدينا لكن بلا فصل كوات إلا فصل تطبات يا شقيا هاي Ee, dugsi dhahya hadda hal fasal maarna waliba bilowni dugsi hoosena waaba liito fasal dhisanyin ardaydaasna maybalena maarna waliba arday eed injeel walbarashadiyo iyo maarna waliba juhdigiyo biyayaan haddii aad aragdag ciidanka faraxaas waay madrasada marka maybalka baraday diin iyo maadiba Ee, si muqararka maarna waliba xarakatu shabaal mujaahidiin iyo hadijiidi yaa maarna waliba aha, ee, madrasadaas laka barada waxaan haddan gacanta kahay maktab tarbiya wa tacliim mayba ka mid ah marka maarna waliba si tawxiidka ka mid ah fiqiga ka mid ah siirada ka mid ah axaadiista ka mid ah culumka ka mid ah juqraafiga ya ka mid ah maarna waliba tafsiirka maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dardar xooggan ku wada waxbarashada diini iyo maadi si jiilka soo koraya mustaqbalka ay u noqdaan kuwo dhinac weliba ka dhisan maadaama ay yihiin mustaqbalka ifaya ee dalkan u soo kacayo insha allah mahadsanid abuu xasaan ugu dambayntiina wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa soo bandhigtay askari taayib ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya mar kale waxaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya walaalkeen marwaan maxamed maya maya maya ma- maya maya maya maya maraa laysiray aan toobada dhinac ka maray allaheeya alla magacaa muslima alxamdulillah berga haddaanan ku dhiman oo ilaahay isoo hanuuniyey alxamdulillah ee baa maha cabdi abuukar cali abuukar kaari waa askari toobadkeen ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta oo isku soo dhiibay mujaahidiinta kaasoo lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda taayibkan ayaa ka mid ahaa maleeshiyaadka murtadiinta ee loo yaqaano macawisleyda ee ku sugan duleedka magaalada ceeldeera waxaana markii toobada loo qabtay kadib waraysi uu siiyey idaacadda andalus kaga hadlay halka uu ka raacay murtadiinta muddadii uu ka tirsanaa iyo sidoo kale dagaaladii uu ka qayb galay magacay waa cabdi abuukar cali oo ku magac dheer abuukar kaari waxaana ka mid ahay macawisleyda deegaanka waniinle kasoo shaqaysay muddo adiga ilaa todo- toddoba bilood inaan walaayada islaamiga la dirirno aan ugu biirnay nugula- ay nugula tashkiilseen waxay noo sheegeen inay wax yaro afartan xaba ay yihiin hub saa'idan aysan haysano hal qoray iyo hal qasnado ku xiran ay haystaan inoo sheegeen bele yar haddaan la jirnay waa dareenna wixii mahayaal haddaan aragno waa fahmnay in dadkaanu dad xaq ku taagan ay yihiin walaayada islaamiga meeshaan wax yaalla aba aysan jirno qof israftaha oo aysan jirin laba dagaalaan galay anugu hal wuxuu ahay deegaanka uniinle oo walaayada islaamigu soo weerartuu ahay waa nala waa nala bejiyey haddaan macawisley iyo ciidanaa joogay waa nala bejiyey banaankaa nala saaray waa kusoo noqonay waa nala bejiyey mar labaadaan kusoo noqonay waa nala bejiyey markaas deegaanka waxaa is- waxaa maamushay walaayada islaamiga ku hirtay banaanka cadaan nagula dhigaanka markaas markaasaan baa ka faniina dagaal kalena waxaan ku galnay waneele hortiisa adiga waa un anigu waa waa nala raaco un wiil hadda anigu ninka la dhihi jira haddaan wax kala meel laakiinse wiilan ka saayana waa nagala reebtay ilo- iyo qorigiisa marka labadaas dagaal baan jooga anugu
sidoo kale taa'ibkan ayaa ka hadlay sababaha ku kallifay inuu isaga soo baxo safka cadowga ah isagoo sidoo kale ka hadlay sidoo loogu soo dhoweeyey degmada galcad oo lagu soo bandhigay haddaanu ciidanna ku mayar gaala garabka ka istaagsanna ku mayar waa aragtaa hor waa kuwa ilaa lasii raaci waayay masaajid caliguduud baa dhaasiyo cadal afka loo saara markee waxa waxa raaciyo haaya ninka la dhihi jira inay alle xaggii ay ka socdaan oo ninka la dhihi jira ay xaq yihiin taasaaba ku catee oo ninka aqlilahu uu dareemaya marka midda aan ku kala cadaysaa waxaa waaye in walaayada islaamigu ay xaq ku taagan tahay oo ilaahay garab istaagsan yahay aan dareema waxaan joogaa degmada galcad aad iyo aad si farxad leh si weyna liisoo dhaweeye oo qiiro leh si sharaf laha naloo soo dhaweeye wax walbaa naloo sameeyey martiqaad weynaa naloo sameeyey marka waa kaas haddana degmada galcadaan joogaa toobadi waa naloo qabtay ugu dambeyntii cabdi abuukar ayaa fariin baaq ah u diray maleeshiyaadka murtadiinta ah ee uga soo tegay sufuufta cadowga allaaha isagoon uga baaqay inay ka toobad keenaan gaalnimada ay ku jiraan inta dhimanna waxaan leehay qof wax ka hadlay ninkiiba tooba keeno inuu tooba keeno alle xaggii uu tooba keeno rabo oo ciidanka muslimiinta inuu isku dhiiba rabo qof wax ka hadlay heysaahu ma jirto warkaan anigaan waramayo beriga inay igu waana qaataan ninka la dhihi jira warkii aan sheegaahu waa maqlaayeenoo dhigamale ninka la dhihi jira inay igu waana qaataan maxaas wax yaallaahu ma jiraan minaa tagta in ninka laga- la dhihi jira meydkaaga laga kudo amba adoo dhaawac lagaa kudaa ma hastaal wax yaal dadkaas dad wax isku falaayo maaha marka meeshaas waxaa ku cad inaan caqli isku falayn xaqa soo raac maha ridadaasna ha laga leexda dadkaas gaalada la saaxiba ha laga leexdan leh askarigan toobadkeenka ah ee ka soo baxay safka murtadiinta ayaa qayb ka noqonaya askarta soo faarujinaya saldhigyada gaalada waxaana wilaayaadka islaamiga ah ku soo badanaya qulqulka taa'ibiinta isaga soo baxaya cadowga allaaha waxaana arrintaani kaalin ku leh odayaasha iyo waxgaradka beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad alhandalus ka dhagaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu